timoteos labaad cutubka afaraad waxaan kugu amrayaa ilaah hortiis iyo ciise masiix oo xukumi doona kuwa nool iyo kuwa dhintayba hortiisa oo waxaan kaloo kugu amrayaa muuqashadiisa iyo boqortooyadiisa inaad hadalka dadka ku wacdido wakhti wanaagsan iyo wakhti xunba ku dadaal oo canaano oo hagaaji oo waani adigoo dulqaadanaya oo wax baraya waayo waxaa iman doona wakhti aan dadku u adkaysan doonin cilmiga runta ah laakiinse iyagoo dheguhu cuncunayaan ayay waxay urursan doonaan macallimiin siday damcaan oo dhegahooday runta ka leexin doonaan oo waxay u jeedin doonaan sheekooyin laakiinse adigu mar kasta digtoonow oo dhibta u adkayso oo shuqulka wacdiyaha qabo oo adeegidda dhammeeh waayo haatan allabari ahaan baa lay bixinayaa oo wakhtigii aan tegi lahaa waa yimid dagaalkii wanaagsanaa waan dagaalamay oo tartankii waan dhammeeyey iimaankiina waan dhawray haddaba waxaa la ii dhigay taajkii xaqnimada oo rabbiga ah xaakinka xaqu ahuu isiin doono maalintaas oo keligayna ima siin doono laakiin kuwa muuqashadiisa jecel oo dhanna wuu siin doonaa ku dadaal inaad dhaqso iigu timaadid waayo demas intuu dunidan haatan la joogo jeclaaday ayuu iga tegey oo wuxuu aaday tesalonika kereskeesna wuxuu aaday galatiya titosna wuxuu aaday dalmatiya haatan lukos oo keliya ayaa ila jooga markoos soo kaxee oo ha ku soo raaco waayo waxtar buu igu leeyahay xagga adeegidda laakiinse tukikos waxaan u diray efesos markaad soo kacdid ii soo qaad shulugaygii aan kaga tegey karbos oo taroo'aas jooga buuwaagtiina ii soo qaad xusuusan iidiinta wax lagu qoro aleksandaros kii naxasta tumi jiray wax xun oo badan buu ii yeelay rabbigu wuxuu ugu abaalgudi doonaa sidii camalladiisu ahaayeen adiguna iska jir isaga waayo aad buu hadalkayaga u hor joogsaday isdaafacaaddaydii hore ninna isma kay garab taagin laakiinse kulli waa laga wada tegey taas yaan dushooda laga dhigin laakiinse rabbiga ayaa iskay garab taagay oo xoog isiiyey inaan farriinta dadka oo dhan wada gaadhsiiyo oo ay dadka aan yuhuudda ahayn wada maqlaan oo waxaa laiga samata bixiyey afkii libaaxa oo rabbiguna wuu iga samata bixin doonaa shuqul kasta oo shar ah oo wuxuu igu nabadgelin doonaa boqortooyadiisa jannada ah isaga ammaanu ha u ahaato weligiis iyo weligiis aamiin igu salaan bariiska iyo akuulo iyo reerkii onesiforos erastos wuxuu ku hadhay korintos laakiinse torofimos oo buka ayaan meletos uga soo kacay ku dadaal inaad wakhtiga qabowga hortiis ii timaadid waxaa ku soo salaamayaa yubolos iyo budes iyo linos iyo karawdiya iyo walaalaha oo dhan rabbigu ruuxaaga ha la jiro nimcona ha kula jirto aamiin